barnaamijka dhallinyarada maanta
wacanoo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a adinkoo ka dhegaysanaya mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel walbaad nagala socotaan waa isniin bisha februari waa labiyo labaatan sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda iyada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya caashe ibraahin aadan caashe cuudi anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idinku haynana waxaa ka mida waraysi aanu la yeelannay qaar ka mida dhallinyarada xiisaysaa islamarkaana barata wax soo saarka beeraha maadaama aan arko waxsoosaarka wadanka inuu qani ku yahay dhanka beeraha inay qani ay ku yihiin wadankeenna oo la sheega afrika haddii soomaaliya siday tahay haddii wax loo beerto afrika saddex markii loo qaybay laba qaybo ka mid ah ay quudin karta sidoo kalena waxaan idiin haynaa dhalinyaradu ma waxay la hayaan heesii hore mise fanka cusub jacayl wabilayo waa baxad suro wanigan beste markaan bilan helabo iga biilahayo barwadnaha ku
waxaan mooday fanaanka maxamed nuur gariig isla heestaasi laftirkeeda oo uu ku luuqaynayo fanaankii qaaday allah u naxariistay maxamed nuur gariigna waa tan
caashay waxaad moodaa labada heesoodba inaanay wax badanba kala duwanayn aad iyo aad aad iyo aad ismaaciilu aad baa ii soo jiidatay siduu wiilkan yar ugu luuqeeyey uuna u keenay codka iyo luuqda maxamed nuur gariig luuqdaas iyo iyo iyo heeso kale ay dhallinyaradu ku luuqaynayaanba goordhow ayaad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida
booliska dalka yugandha ayaa maanta mar kale xiray hogaamiyaha mucaaradka ah dalkaasi kiise besije maalmo kadib markii uu ku guuldaraystay doorashada madaxtinimada dalkaasi taas oo uu sheegayo inay ahayd mid magacu yaala besije ayaa qorsheynayay isniintan maanta ah in uu booqdo xarumaha dhexe ee guddiga doorashada ee caasimadda dalka yuganda ee kambala dhowr goor ee hore ayaa la xiray toddobaadkii hore iyo intii ay socotay doorashadii dhacday maalintii khamiista ee madaxweyne yuweri museveni siisay in uu muddo kale xafiiska madaxtinimada dalka yuganda sii hayo loolanka u dhexeeya wasaaradda cadaaladda ee maraykanka iyo shirkadda apple ayaa maanta mar kale dib uga bilaabmaya maxkamad federaali ah waxaana dowladdu ay isku dayeysaa inay shirkaddan ku qanciso inay fuliso amarkii ahaa in ay furaan ama sameeyaan barnaamij lagu furi karo telefoon iphone ah oo uu isticmaalayay ninkii weerar ka geystay gobolka california duhur wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a washington idinka imanaysaana caasha maxaad markii dhawood lahayd markii dhoweyd wiilkan yare magaalada kismaayo jooga inkastoo aanan sheegin halka uu jooga haddaan usoo wadnaayo codka sida uu u keenay luuqda iyo codka iyo sida ugu fariisiiyey heestoo dhan qaabkii ay markii horeba u dhacaysaan aad ula yaaba laakiin dhallinyaradu ma fanka horey la hayaan mise ka dambe
labadaba wax loo dhan yahay weli maaragta ismaaciil oo laysku raacay haddii lays wada raacay ilaahay shantaas faroodoo sabi lahaa marka haddii adigu uu mid kula wanaagsan yahay qolo kale dhinac kale la wanaagsan waxyaabo kalean kuu sheegayaa dadka qaybo badani waxay dhinaca kale mararka qaar xitaa waxyaabo qaar laga yaabo in lagu heshiin karo ayaa dhinaca kale dad aadaan wax laga yaaba booskaa bannaan bay doonaya inay buuxiyaan waa garta marka mar waliba waa siday qofku ay u deeqdo anigoo kale markaan iska soo qaado heesiya hor xaggooda laygama soo maro haddana mararka qaar iska dhacdaa inay kuwa dambana ay soo jiitaan laakiin waa abuurta aadanaha ilaahay uu u abuuray marka dhalinyaro soomaaliyeed oo ku nool magaalada kismaayo waxay ku kala aragti duwan yihiin dhegeysiga heesaha ama muusiga soomaaliga dhallinyaradan waxay inta badan dhegaystaan heesaha cusub ee ay soo qaadeen fanaaniinta da'da yar ee soomaaliyeed halka dhallinyarada qaarna ay dhegaystaan heesihii qaraamiga ahaa ee fanaaniintii soomaaliyeed marka abshir salaad ciise iyo dileyta maxamed dileyta waa laba wiil oo dhallinyaro ah waxayna ka mid yihiin dhallinyarada ku nool magaalada kismaayo goob ay dadweynaha isugu tagaan oo ku taalla magaalada kismaayo ayaa wariyaheenna magaaladaasi khadar maxamuud xareed uu kula kulmay sheekadanna way dhex martay waxaan la taaganahay laba wiil oo dhalinyaro soomaaliyeed oo ka mid a dhallinyarada ku nool magaalada kismaayo labadan wiil ee dhallinyarada ah ayaa kala dhegaysanaya muusiga heesaha soomaalida gaar ahaan labada dhalinyaro waxay si gaara u kala taageerayaan oo midba midka kale uu dhegaysanayaa heesihii qaaraamiga ahaa ee soomaaliyeed iyo sidoo kale heesaha cusub ee waayaha cusub ama dhallinyarada fanaaniinta soomaaliyeed ee gadaal fanka kaga soo biray ay soo jileen amaba ay soo qaadeen haddii aan ku horeeyo wiilkan magacaada ii sheeg walaalin waxaa la dhahaa abshir salaad ciise abaan abshir salaad ciise leen maxaad heestaa imika dhegeysanaysa haa heestaan dhegeysanaya hay yaa qaadaya marka magaceeda heestaa waxaan qaadaysaa eh, qofta la dhahayay eh, xalimo khaliif mogol Ay.
ma qaadaysa Hay.
waa kaasaa ma ma
waxaan isku haysanaana waxaa waaye ninkanna wuxuu dhegaysanayaa bal bal wuxuu dhegaysanayo waxaa weeye inaan mar jilla cidid baan janaan lahayn magacaada ii sheeg marka hore walaa diliit maxamed diliita laydhaani dilayta heesta aad dhegaysanayso magaceeda heestaan dhegaysanaya b k baa la dhahaa.
hay marka xed ma laha caashaqu waay
maxaa ku dooratay ama aad ku jeclaatay heestan heestan waxaan ku jeclaaday anugu heesaha qaaramiga ma ma interest garayo maadaama la yidhi wixii cusub baa caalamkaa jecel heesaha cusub ayaan jecelahay sida b k uu dhahayan heesahan qaaramiga ee muusigan oo dhan waxyaala heesaan ka jeclahay maxamed mowlibaan oo qaadayo uu dhahayo marbaad hilaaciyo obalahaydo marbaad hirayso on ku hiisanaye ha ismoodin keliga inaan ku iife haween dhammaan baan ka hawl yarayste heestaasaan ka jeclay heesaha qaaramiga marka qaaramiga.
heesaan wixii cusub caalamka jecel baa layidhi bk isu quray waan ku doorto inta dumar mar xidhatiyo inta dunida joogtaba duntan adiga kugu xidhay duntan adiga kugu xidhay heesaasaan jeclaan anigu waaw eh, dilayta waan kugu soo laaban doonaa Eh, abshir eh, maxaa ku dooratay adiga inaad dhegaysatay heesaha eh, heesihii hore ee soomaaliyeed eh, sida oo ay ka mid tahay xaliima khaliif magool oo kale fanaaniinta qaaday aad baan koley u xiiseeyaa sababtoo ah mataqaanaa dadkii horeeto iyo hadal- ah, soomaalida waxay ku maamaadaa fanku waa fankii hore yah fanaaniintiina horena waaye sababtoo ah mataqaanaa hadalkoodu meel buu u socday Ee, heestooduna meel bay u socotay hadda heese hadda jira meel ay ka socdaan iyo meel u socdaan waad ku dhex wareeraysaa kuwa jacayl waxaa arkaysaa dhinac siyaasadka soo galay kuwo kaleeto talo kala jaah wareersan Ee, sida hadda maxamed nuur giriga uu qaadi jiray jacayl waa bilayo waa baaxad suro wanigan beste markaan bilan helabo iga biilahayo barwadnaha ku taalo iigu baahday weeye barashada jacaylkana ayadaygu beete waaw maasha allah marka waxaad leedahay eh, waxay ku kala duwan yihiin dhinaca murtidii iyo dhinaca qaabkii murtidii iyo dhinaca soo jiidashadii iyo dhinaca dareengelinta qofka bay ku kala duwan yihiin sidaasaad aaminsanta adiga haye Dil- dilayta eh, maxaad ka qabtaa see u aragtaa fikirkiisa heesaha new heesaha qaaramiga waa heesa fiican inaan saaxiibanahay ayaa beribaa tala ka cayn wareegtay marka wuxuu qaadi jiray afar laatanka saac markuu iskool ka soo rawaxo markuu jiifo markuu cuntaynayo markuu guriga baraxdiisa fadhiyo wuxuu qaadi jiray cabaashiyo calooliyo ciilkama bixiyaan talacayn wareegtana talaacayn wareegtana layskuma canaante cilada ana isdhigay iyo cuduur aan geysto cidnaa eersan maaye cidnaa eersan maaye heesaas marka waxaan u taageeri waay waxaa qalbiga ku dhaqaajinay anagoo qalbi jilicsanahay marka kuwan yararka ee sida meel ugbaadlo ekraan caraaloo kaliyo yaan iska taageeraa marka ma aaminsan tahay hadalka fir- eh, hadalka abshir ee ah in dhinaca murtida iyo qaabkii eh, laxamaynta iyo qaabayshinka dhinacaas ay ku kala duwan yihiin haa way ku kala duwan yihiin Dad- dad- dad waa dadkii ho- dad waa dadkii hore hadalla waa intu Hay.
yidhi dadkii hore waa- waa- murti bay ku hadlaan xigmad leh oo ereygiisu meel ku socdo dee kuwan hadda iyaguna kama liitaano wixii cusub caalamkan jeceloo dee al- muusiga qawqawdii lama taagnaadee hor talaba hore loo qaadaa wax walba waa lala socdaa waayahay eh, waayo abshir aye.
waaga horta waxaa jiri jiray oo la arki jiray mid cuudkii tumaaya iyo mid kabankii tumaaya iyo midkii biyaanadii haysta iyo wixii oo dhan halkaas kala sanqaraaya habeenayd waxaan dhegaysanayay abwaan ee, nin la dhihi jiray oo oo soomaaliya ugu horreeyey ee cuudkii saman jiray waxaa la dhihi jiray xudaydi xuduud wuxuu sheegayaa in hadeertaa balaayo falaash un yar loo ordaayo iyo dj oo la gelinayo halkaas la surxaayo habeenkii oo dhan oo aan cidnaba iyo haddii hadda kaban loo keeno qofkiina uusan garaaci karin hadda dadkan yararkaayo ugu badan heesaha soo qaada haddii hadda kaban loo keeno la dhaho garaaca meel laga maro inuusan oqoon baa la- baa laga yaabla bahashana waxa weeye dareenkaagun wuxuu markaad aad u garaacanayso wixii
waan gartay goobta wacdara ka dhacay cashay aad iyo aad waa waa laysku gardhigtay Hay.
garbay miiska soo saareen hadda aduu kaa jeceshaan oo kaan adig kee laysaa ismaaciilo dee anigu in adeer ma ma ma dhinac kale waan dhalin dee heesahan dambe ee magaranaysaa shidan laakiin ma sii kuwan cd dii flaashka lagu sida mise laakiin qaar- shuru- shuruudun baa ku xidhan haye shuruudun baa ku haye xidhan isma qabtaan waa laakiin ereyada haye anuu ereyadaan dhegeystaa ismaaciil aan waxaan dhegeystaa musiga iyo cuudkaa uu sheegay Ha.
abshir anigu inta badan waxa dareen iyo abuura ama laga yaabo mararka qaar xitaa waxaan jecelahay heesahan bila music ah alla musiga violenta maad arag ismaaciil oo, marka la sii keligiis iska heesaaya niyo ma garanayo weli anu dhinacaan lahaya dhinaca wey cashay waa taa- waa tahay waxay ahaayeen abshir salaad ciise iyo dileyta maxamed dileyta waxa ay labadooduba soo bandhigayeen mid waliba fanka midkuu lahaya kii dambe iyo een, kii hore waxay magaalada kismaayo ku kulmeen waryaheena khadar maxamuud xareed
duhur wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a washington idinka imanaysa ayaad nagala socotaan dhalinyarada barta dhalinyarada bartaan idhaahda ee kuliyadda cilmiga beeraha ee magaalada muqdisho ayaa ku dhawaaqay urur dhalinyaro oo beeralayda soomaaliyeed ay leeyihiin dhalinyaradan ayaa sheegay in xilligan ay muhiim tahay in cilmiga beeraha la xoojiyo islamarkaana soomaaliya ay aada ugu baahan tahay cilmigan laba ka mid a dhalinyaradan oo lagu magacaabo cabdiladiif xuseen samatar iyo ciise xuseen oo ah madaxda ururkan ayaa u warramay wariyaha v o a magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle kolkii hore horta iguma jirin inaan cilmigan barto Een, labada kun iyo kow iyo tobankii ayaan dhameeyey iskuulka dugsiga sare Een, markaan dhameeyey een, waxaan fursad u helay een, intaanan dhammeyn ka hor lix bil ka hor ayaa waxaa liigu wargeliyey in een, hay-ado ka mid ah hay-adaha turkiga waagaas oo turkiga dalka uu soo galay oo cusbaa in ay qaadanayaan arday een, rabaan inay kusoo tababaraan beeraha runtii anigu waxay la noqotay arrin qariiba oon qaadan waayey een, way igu adkeed Een, laakiin dad badan markaan la tashtay iyo iyo iyo raggii turkida laftigooda oo imtixaanka qaadayay markaan u tagay waxay nagu qanciyeen ina- ina- inayna qaadaan Een, iskuulkii baa ii dhammaaday alxamdulilaah kadib waxaa ii suura gashay inaan ka mid noqdo afar iyo toban arday oo loo qaaday turkiga dalka turkiga Ah, labada kun iyo laba iyo tobankii Een, training yar oo ahaa oo soconayay muddo ku dhowaad afar bilood Een, waa tagnay Een, markaan tagnay kadib halkaas een, xataa markaan tagay iguma jirin inaan sii barto laakiin waxaa xiiseynaya keliya ee, inaan turki tago ee, inaan soo arko soomaaliya meel ka duwan Een, markaan tagay kadib Een, waxaan ku qaadanay tababarka jaamacadda sabaxtiin zaymil laho ku taalla istanbul Een, lagu profesoro tur- baranayo cilmiga cilmiga beeraha.
beeraha keliya ay gaar u ahayd Een, macallimiin iyo profesoro khubro ku ah ayaan siinayo turkiya Een, runtii een, markaan fildigii tagay ee, Faham badan aad heshay, faham Abdulcaziz.
badan aan helay aan arkay gobollo badan oo turkiga iyo turkiga wax soo saarka ee heerka uu ka joogo dunida ee- ee- ee- ee wax soo saarka dhanka ee, beeraha ayaa runtii waxaa a- a- a- aad u jeclaystay inaan fa- filigan iyo fakaltigan doorto waan gartay Ee, ciise dabcan gobolaad ka timi saad ii sheegtay beeruhu iyo arrimaha la xiriira wadka waa- waadna ku dhalatay waadna ku soo barbaartay bal iiga waran wax soo saarka iyo inaad beeraha ka shaqaydahay sidee bay kula ahayd wallaahi oo markii koowaad oo aan shaqadan aan bilaabayay oo gobolkii iiraan gaarana degmada beledweyne aan ka bilaabayay waxay leeahayd wax aad u adag ay leeahayd kulle adiga shaqada waan guda galay ilaa iyo hal sana aan ka shaqaynayay oo beer ku taalla yacni beeraha ka mid ah magaalada beledweyne oo annaga aan leenahay ayaan si xog dheer ah aan ugu shaqaynayay Ee, urur oo ayagana beeraha u ololeeya marna ardayda u ololeeyan gudoomiyaan u ahaa kulley halkii sano dhexdeeda ayadoo aan ku jiro oo shaqada ay ii socoto aan waxaa la sheegay macad tababarka beeraha ay leedahay walaalahayna turkiga ay leeyihiin ee, hay-adda ahjaj ayaa la sheegay in ay arday u baahan yihiin maadaama ay fursaddaas ay jirto waxaan go'aansaday fursaddaas inaan ka faa'iidaysto muqdishoan imid 2014kii 2014 macadkan tababarka beeraha ayaan ka qayb galay oo aan ku xariisnaa ilaa iyo lix bilood aan ku xariisnaa kadib maadaama aan arkay wax soo saarka wadanka inuu qani ku yahay dhanka beeraha inay qani ay ku yihiin wadankeenna oo la sheega afrika ma haddii soomaaliya siday tahay haddii wax loo beerto afrika saddex markii loo qaybay laba qeybo ka mid ah ay quudin karto ayaan fursadaas oo jirta aan ka faa'iidaystay in aan meeshaas waan gartay urur dhallinyaro oo dabcan eh, kuma cusba soomaaliya ururada dhallinyaradu aad bay u jiraan laakiin waxa ka duwanoo macnaha samaynaya waa inaad beerley tihiin beerihiina waad ka soo shaqayseen ama gobollaad ka timaadeen marka maxaad rabteen inaad ka bedeshaan eh, ama aad- aad beeraha qaabkaad uga shaqayseen saaxiibka cabdiqaadir waa su-aal fiican waana kaaga mahadcelinayaa waxaan rabnay in aan ugu shaqayno yani dhallinyarteena inaan ugu faa'iidayn hab wacyigelin ah hab tababaro ah yani workshoobyo iyo sibinaaro ayaa jiri doona habkaas ayaan rabnay inaan ugu faa'iidaysano barnaamijkan waxyaabaha nagu dhalina waxay tahay dhallinyarteena soomaaliyeed ee badaha ku dhammaanayso ayagoo wadankooda u yahay wadan qani ku ah wax soo saarka aysan ka faa'iidaysan karin waxaa lagu sheegaa dhulka soomaaliya yani 8 milyan inuu yahay ilaa haddana 1 milyan ay dhamaystiri laayihiin 1 milyan hektar ay dhamaystiri laayihiin inay beertaan marka waxaan rabnay dhallinyaradeenna soomaaliyeed gobol kasta dhulka wax soo saarka 8 milyan baa waa 8 milyan lagu sheegaa ha sideed milyan lagu sheega oo hektar lagu sheega ilaa haddana way soo koobi la'ayiin hal milyan oo hektar inay beertaan sababta jirta waxaa weeyaan ardayda oo kasii cararayso dhulkoodii maad- haddii waxaan aaminsanahay maadaama ururkan la aasaasay haddii ardayda aan ku wacyigelinno habka toosan in intaasna ay kofargarayn doonaan ay dabooli doonaan yacni xaaladda sugnaanta cuntadana insha allah soomaaliya waxaan rajayn doonaa labada kun iyo labaatanka in yacni xaaladdaas ay wanaagsanaada dhanka sugnaanta cuntada cabdiladiif xuseen samatar iyo ciise xuseen oo magaalada muqdisho ugu warramaya wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle en caashaay dhinaciisa ogaanteen soo gaarhnay maxaad inoo haysaa haye mar dhaweyd waa annagii saarnay een, mid ka mid a dhallinyarada magaalada kismaayo ay waryaheena khadar ku kulmeen oo heestii qaadaya dee maxamed nuur heeso gariij badan bay dhallinyaradu laakiin qaadeen heeso badan ay qaadeen laakiin mid baan markiiba soo qabanay annagu haye haye markaad marka markaad meel fadhido xun baa ku soo jiita moogta haye Marka- maxaa kusoo jiitay marka heesta aniga i soo jiidatay kuwa badan ay soo jiitatay maxamed suleymaan uu qaadayey eh, dhallinyaradu soo bandhigeen tii kale maxamed mooge marbaad hilaaciyo hogolahaydo aad hi- heestaas aad ii soo jiidatay qudheeda laakiin midda markiiba gacantayda kusoo dhacdeen kaydka ka helna waxay Biikeeba.
tahay maya waa fanaanka maxamed nuur gariig heesuu ku luuqay waa intii reedan soo qaadan lale markaa balan dhegeysan heestaas
Markaan duqiyad
ismaaciil maku gasho horta heestani heestani maku dhex qaaday hadal ma laha hay hadal buu weydiisi waa isdhiibta soo maa waa isdhiibi mar uun waa loo dhayaa lagaa maqlo waa tahay codkaasi wuxuu ahaa fanaankii allah naxariiste maxamed nuur griig welina waxaad la socotaan barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o s maxaa nuxiga ismaaciil haatanna dhinacii ciyaaraha iyo jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ka horreyno kulamo xiise badan ayaa laga ciyaaray horyaalka dalka talyaaniga maalintii shalay kooxda adlaana ayaa gurigeeda ku martigelisay kooxda kubadda cagda fiorentina waxaana looga adkaaday saddex gool ee laba gooloo naadiga atlanta afka ciida loo daray saddexda gool ee naadiga fiorentina ku adkaatay waxaa u kala dheliyey marcius fernandes christian teo herera iyo nicola kelenik genowa ayaa martigelisay yudinese waxayna kaga adkaatay laba gooli gool swaswala oo gurigeeda kula ciyaarta naadiga emboli ayaa waxa ay ciyaartaasi ku dhammaatay saddex gool iyo laba gool oo naadiga emboli afka ciidda loo diray karbi iyo torinona waxa ay ku kala dhammaysteen goolla-aan bareja fersonin iyo lazia ayaa sidoo kale goolla-aan bareja ku dhammaystay ciyaartooda hase yeeshee naadiga kubadda cagta roma ayaa gegadeeda olombico stadium ku martigelisay naadiga balermo waxaana ay kaga adkaatay shan gool iyo waxba oo ay ku durdurisay naadiga balermo shanta gool waxaa naadiga roma oo ka xanaaqsanayd guuldaradii kasoo gaartay horyaalka qaaradda yurube champions leaga toddobaadkeenu kasoo gudubnay u kala dheliyey moxamed saalax iyo aiden zeka oo min laba gool u dheliyey iyo seydo keta oo goolka kala dheliyey maanta waxaa la dheelayaa kulan aad u xiiso badan oo la wada sugayo ss napoli ayaa gegadeeda waxa ay ku martigelin doontaa naadiga kubadda cagta ee a c milan horyaalka waxaa hogaaminaya naadiga yuventus oo konton iyo sideed dhibco iskale lix iyo labaatan kulan oo ciyaarta ss napoli oo shan iyo labaatan kulan oo ciyaarta waxay iska leedahay konton iyo lix dhibcood fiorentina ayaa saddexaad ku jirta oo labiyo konton dhibcood iskale roma waxay leedahay konton dhibcood interna waxay iska leedahay sideed iyo afartan dhibcood dhankayo dalka sbain kooxa atletico madrid iyo real madrid labadooduba waxay ku guuldaraysteen inay soo yareen farqiga dhibcaha u dhexeeya iyaga iyo kooxda barcelona oo horyaalka hogaaminaysa kadib markii labada kooxoodba shalay kulamo kala gedisan ay ciyaareen ay bareejo ku dhammaysteen naadiga kubadda cagta ee rea vayakano ayaa laba gool iyo laba gool la gashay naadiga sevilla malaqa ayaa gegadeeda ku martigelisay naadiga kubadda cagta real madrid kulan ka dhacay gegada stadio la rosaleda oo ay kasoo qaybgaleen daawadayaal gaaraya soddon kun saddex boqol toddobaatan iyo laba qofood ayaa daqiiqadii saddex iyo soddonaad waxaa gool lagu murmay sax ahaanshihiisa u dheliya naadiga real madrid cristian ronaldo waxaase saddex daqiiq kadib naadiga real madrid ay heshay rigoore oo loo dhigay cristian ronaldo hase yeeshee uu ka badbaadiyay goolwadaha naadiga malaqa ciyaarta ayaa lagu kalnasay gooli waxba naadiga real madrid ku hogaaminaysay markii laisku soo laabtay ayaa waxaa naadiga malaqa ay iska barbaraysay goolkii lagu lahaa waxaana u dheliyay raul albentosa daqiiqadii lixdan iyo toddobaad ciyaarta waxay ku dhammaatay sagaashankii daqiiq loogu talagalay gool iyo gool atletico bilbao oo gegadeeda ku martigelisay real sociedad ayay guuldaro kala kulantay oo goole waxba ayaa naadiga atletico bilbao looga abuudroonaaday valencia oo guulo raadinaysay muddooyinkii ugu dambeeyey granada ayay ka adkaatay oo laba gooli gool ayaa naadiga kubadda cagta valencia ku adkaatay atletico madridna waxa ay bareejo goolo la-aana la gashay naadiga valerial kadib kulan ka dhacay fiisanta galdoran sidaa daraaddeed naadiga barcelona ayaa horyaalka waxa ay ku hogaaminaysaa siddeed dhibcood oo nadiif ah waxayna shan iyo labaatan kulan oo ciyaartay iska leedahay saddex iyo lixdan dhibcood atletico madrid ayaa kusoo xigta oo shan iyo konton dhibco iska leh real madridna waxay leedahay afar iyo konton dhibcood valerial waxay leedahay sagaal iyo afartan dhibcood naadiga sevilla waxay iska leedahay kow iyo afartan dhibcood dhankayo dalka ingiriiskana kulamo ka tirsan eve kaabka ayaa la dheelay iyadoo kooxda kubadda cagta chelsea ay ku durdurisay si aan arxan lahayn naadiga manchester city oo kulan ka dhacay gegada stanford bridge kadib markii mancity ay soo saftay qaar ka mid a ciyaartooydeeda daada yar hase yeeshee chelsea aysan waxba la harin oo ay soo safeen ciyaartooydeeda dhammaan waxaana chelsea markaasi ay kaga adkaatee naadiga manchester city shan gool iyo gool maanta naadiga manchester united waxay la ciyaari doontaa naadiga shrewsbury town kooxdii soo baxda waxay ku biiri doontaa kooxaha everton iyo chelsea iyo reading iyo watford dhegeystayaal waxaa inaga xasuusinaa in maalinta beritaa kulamo ka tirsan champions la dheeri doono oo arsenal geegadeeda ku martigelin doonta naadiga barcelona yuventusna sidoo kale geegadeeda waxa ay kula ciyaari doontaa naadiga bayan munikh xubintii cayaarahana waa naga intaa
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan markii dhowda caashay dee anigu anigiis dhiibo waxaan is yidhi caasho waxay ku odhan doontaa bal heesaa jeceshahay ku luuqe
difaacaad sii gashay deedna waxaan is yidhi intii haddii haddii lagu yidhaa ku luuqeena oo midaad isku furata xataa ismaaciil oo ma haysid heesahan dambead la haysid dee heesaa dambe markaa dadkaa meebaa ka baqayaa inay dee idaacadda ka hortagaan inta codkayga foolxumadiisa laga yaabo may qaarun baa jeclaanaya ya waxaa la yidhi nin haddii la yidhaahda maanta qoftaad jeclaan lahayd adiga samayso haddii la yidhaahdo nin walba wuxuu samaysan lahaa mid aan qofka kale u cuntamin marka dad badan baa ku dhegeysan lahaa isku day marka soo xigta ismaaciil bal maxaa noo haysaa heesta haddaan kusoo xirayna barnaamij gebagabada idaacaddeena kusii dhownahay hees rumaan la yidhaahdo waxaana ku luuqaysa ubax fahmo codkaasi ubax fahmu wuxuu gebagaba u yahay idaacaddeedii duhurnimo caasha cudiyo anoo ismaaciil xuseen farjar ayaa idinla socodsiinayay tan iyo intayn idaacadda afarta ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo kulantii dambe oo xiise leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.